عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة waxaan jeclay inaan caawa sheego iska nasaaix caama ama waana guud oo ku saabsiisan camalka islaamiga ama dacwada islaamiga iyo dadka u banbaxay ee raba inay qabtaan markaynu ka warramayno camalkan islaamiga ama waxaan maanta isqilaaxa mucaasarka ay dadku yidhaahdaan asaxwa alislaamiya ama baraaruga islaamiga ah waxaynu ku tilmaami karnaa inuu yahay cusuurtii ama waktiyadii dadka muslimiinta dib u dhacu ku dhacay ee islaamnimada ay ka fogaadeen waxauu islaamku noqday mid ku soo ururay oo keliya masaajidda gudahooda oo markaasi la aki kari waayey madaahirtiisii caamka ahayd ee ku saabsiisnayd mujtamaca intiisa kale o dhan hadday dhaqaalatay hadday siyaasatay hadday xukumtay hadday jihaadtay hadday dhaqan iyo akhlaaq tahay hadday tarbiye iyo guri tahay aada moodda inuu aada u soo yaraanaya ilaa iyo ku soo ururayba masaajidka iyo cibaadaadka lagu sameeyo kadibna dadka muslimiintii waxay isku dayeen mar labaad inay baraarugaan oo ay dadka islaamka si caama u gaadhsiiyaan alle subxaanah wa tacaala wuxuu soo dejiyey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu soo faray in la gaadhsiiyo bulshada ama mujtamaca waxay tani keensatay markaasi usluubkii hore cusuurilinxitaadka ama waktiyada ayn leenahay dib u dhaca yimi la isticmaalayo waxaa usluub ku kooban usluub nadariya ama usluub ku kooban in dariska la ilqeeyo ama la jeediyo laga jeediyo masaajidka gudihiisa dabeetana deriskaasi usluub nadariya ay dadku u dhigtaan kitaabkaasi laqbadiisa ama qaabku uu isugu xidhmayo ama nusuustaasi macnaheeda ay halkaasi ku qaataan laakiin aanay in badan bulshada ama dadkay la nooliyey ka dhex muuqanin si kale haddaanu tilmaamno waxaan odhan karnaa malaa bacd alculamaa waxay ka hawl yaraysteen inay mujtamaca alamr bilmacruufi wannahyi cani lmunkar inay in badan ula yimaadaan ama bulshada iyo dhibteeda iyo fitankeeda inay dhex galaan dabeetana waxay kaga koobsadeen meesha tan aan fitnada badan lahayn ee ah qofku intuu yidhaahdo ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisii baa yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana uu intaasi ku koobsanayo oo aanu halkaasi dhaafaynin saxwadii waxay isku daydeen markaa inay intaasi dabadda u saarto oo isku daydo in nolosha dadka oo dhan lagu dabaqo laakiin waxaa xaqiiq ahaan muuqatay xamaas badan oo dadka u hayay in qadiyadaasi la sameeyo in akhtaa badan ay ka dhasheen sababtoo ah qilati alcilmi sharci iyadoo uu yar yahay dadku hantida aqooneed ee diineed ee dhabta ay sitaan ayay waxay dhex galeen imtixaanaad aada u waaweyn asalkuna waxa weeyaan qofka muslimka ahi imtixaan aanu qaadi karin inaanu marka hore dusha iska saarin waajibaadka saaranna inuu guto oo ay ka mid tahay inuu dadka diinta gaadhsiiyo laakiin inuu guto marka uu helo zaadkii sharciga ahaa ee u fududaynaya qadiyadda tan inuu sameeyo qabla dalik ama intaa ka hor inta aanu helin zaad sharciya ama culuum sharciya o matiina inta aanu helin acmaasha la sameeyo waxay doontaba ha noqoto gefkeedu wuu tiro badanaya walidaalika waxaan leenahay matlabka koowaad aynu caawa tilmaamaynaa wuxuu yahay in la helo alcilmi asharci alraasikh weliba alrusuq fi lcilm in la helo waayo weliba casrigan dambe waxaa batay fitanka waxaad moodaa inaynu gaadhnay malaa tuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawud iyo ibnu maaja ay warinayaan ee albanina uu saxiixada kusoo saarayo saxiixu ibnu maaja ee uu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam ina bayna yadayi saaca fitanan ka qiطaci leyli lmudlim waxaa ka horeeya saacadda buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam fitanan ka qiطaci leyli lmudlim fitnooyin ama imtixaano sida habeenka madowgiisoo kale ah waa fitan ama imtixaanaad tiro badan fitanka iyo imtixaankana waxa koowaad ee lagaga bixi karaa waa in basiira cilmiya ay jirto iyo s- iimaan dhabi inuu jiro walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya fitankaasi cidda u banbaxaysa inay ka mid yihiin dad yusbixu arajulu mu'mina wa yumsi kaafira wa yumsi mu'minan wa yusbixu kaafira xadiidkaasi wuxuu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu ninku waa beriisan doono isagoo mu'mina galabaysan doono isagoo gaala waa beriisan ama galabaysan doono haddana isagoo mu'mina waa beriisan doono isagoo gaala isweydaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa markan in fitanku ay tiro badan karaan oo qofku haddii imtixaanaadku ay ku tiro bataan inay halisi u yahay inuu ka bixi kari waayo imtixaanaadkaasi tirada badan leh walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayey wuxuu isku xidhay fitanka tirada badan leh muuqitaankooda iyo soo bambaxooda iyo cilmiga qabashadiisa ama sayaraantiisa wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa abi daawuud ku yaala ee yataqarabu الzaman wayanqus اlcilm watadharu اlfitan wayulqa الshuxu wayaksuru اlharaj wuxuu nabigu xadiidkaasi ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam inuu waktigu isu dhowaan doono ama si xaqiiqiyaha isugu dhawaado ama barakila-ida iyo waktigoo qiimo beelaha isugu dhawaado oo inta badan waktiga waxaad moodaa waxa qiimaha u yeelaa waa dareenka qofka saasi daraaddeed marna waktigu wuu kula yaraanaya marna wuu kula badanaya wuxuu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waktigu inuu isu dhowaan doono cilmiguna uu yaraan doono buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam fitnaduna ay soo bixi doonto yani wuxuu xidhiidhiyey fitnada soo bixitaankeeda iyo cilmiga yaraantiisa markaynu nusuustan tilmaamayna waxaan u jeednaa nolosha caadiga waa ibtilaa sideedaba nolosha waa imtixaan waxaa laguu keenayna inaad imtixaankaa haddaad ka gudubtana janno geshid haddii lagu saaqitana in naar la gelayo mas-uuliyadu qofka bini aadamkii qaadayna waaba taa waxaa habboon markaa qofku imtixaanka inaanu u banbixin ma habboona inaad imtixaanka iskuulka xataa inaad gasho adigoo aan waxba soo diyaargaroobin hadaad tidhahda imtixaanku ma iska gelaya waxna ma akrinin waxna maan soo darasin waxna maan soo dhiganin way iska dhib badan tahay dee inaad gudubtaa laakiin haddaad imtixaan kolleyba gelayso ama ibtilaa gelayso waxaad u baahan tahay inaad in badan ka diyaargarowdo waxaad u baahan tahay inaad in badan wax ogaato walidalik ba waxaan leenahay fitanku maadaama ay tiro badan yihiin wuxuu u baahan yahay qofka mu'minka ahi inuu isku dayo ibtilaaga intaanu gelin intaanu naftiisa dullaynin inuu helo alcilmi sharci inuu helo zaad ku filan oo basiira u noqon kara min alfitan waayo fitnadu ama imtixaanaadku markay yimaadaan inuu qofku liibaan xataa cibaadadu inay hagaagtaa dhibi ku jirta walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslim ku yaala wuxuu ku tilmaamaya alcibaadatu fi lharaj ka hijratin ilay waktiga dilka iyo dhibta iyo mushkilaadku tiro badato qofku inuu cibaado haleelo si fiican u cibaadaystaa hijro aniga iisoo hijroodoo kale ayay udhigantaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaynu leenahay oo loo baahan yahay qofka mu'minka ahi inaanu naftiisa imtixaanka u bandhigin inuu xa- inuu xambaarsan yahay wixii uu kaga bixi lahaa ee iimaana ee caqiido saafiya ah ee aqoon sharciga ku filana inuu helo mooyaane sida daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu maaja uu warinayo albaanina saxiixadiisa uu kusoo saarayo waxa uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa yanbagii limumin laa yanbagii limuminin an yudila nafsah uma haboona ama se uma cuntamaysa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qof muslimi inuu naftiisa dulleeyo waxay weydiiyeen saxaabadu ridwaan allahi calayhim oo sidee buu ilaahay rasuulkiisiiyo kayfa yudilu nafsah sidee buu naftiisa qof uu u dullayn karaa sidee baa qof bini aadami naftii uu isaga ku jirtay uu dullinimo iyo mashkilad ugula iman karaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qaal yatacarad min albilaa lima laa yutiiqu wuxuu isu bandhigayaa imtixaanaadka waxaanu awoodi karin haddii waxaanad qaadi karin ama waxaanad awoodi karin ama imtixaan aanad raganimadiisa lahayn haddaad isa saarto waxaad u bantaallaa inaad naftaada dulminayso waxaad u bantaallaa inaad imtixaankaasi ku guulaysan weydo saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan xataa wuxuu ka digayey xataa jihaad fii sabiili illah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa laa tatamanaw liqaaa alcaduw ha iska yididiilanina ama ha rajaynina inaad la kulantaan cadowga wasalu llaha alcaafiya weydiista buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam alle caafimaad ama inaad ka nabad gasheen balaayooyinka alle weydiista laakin wuxuu nebigu leeyay faidaa laqaytumuuhum fasbiruu xadiidka waxaa warinaya imaam albuhaariy fii saxiixi haddaa laakiin la kulantaan buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam sabra axaadiistaa markaan soo ururiyo macnahan uga jeedaa wuxuu yahay qofka daaciga ahi waxaanu awoodi karin aanu aqoonteeda sharciga lahayn inaanu xambaarin ama aanu gelin asaxwa alislaamiya almucaasira mushkilaadkeeda waxaa ka mid a waxay isku dayday inay mushk wax badan xambaarto biduuni zaadin sharciy isagoo aanu dhammaystirmin walidalik ayaa waxaa aada u muuqatay cawradoodii gaar ahaan waxaa aada u muuqatay ama jihaad ha noqdo ama siyaasa ha noqdo ama iqtisaad ha noqdo ama waxyaabo badan oo kale ha noqdo haddii iyadoo aan la haysanin zaad sharciya oo dadka ku filan haddii musaawala lagu sameeyo kuwaasi la tijaabiyo akhtaadu waa lama huraan waa qasab in kuf iyo kac uu ku tiro bato waxay ahayd ama usluubka saxiixi wuxuu ahaa alculamaa aw alraasikhuuna fi lcilm inay qiyaado u qabtaan ama ay hogaamiyaan mujtamacaadka islaamiga ah marka la eegayo inay ka dabaashaan fitanka iyo mushkilaadka iyo waxyaabaha si kala gedisan waxaynu ku tilmaamaynaa marka shayga koowaad aynu u baahanay wuxuu yahay almalab alawal aynu rabno in la helaa waa inuu noqdaa cilmiga sharciga ah oo daraaso dhab ah oo matiina lagu sameeyo waxaad moodaa dadku in badan inay cumuumiyaadka daraaseeyaan in badan in si caama wax loo sheego in badan in nusuusta si caama loo istidlaalo laakiin nusuusta sharciga ah in tanziil lagu sameeyo alwaqaa'ic ama waxay dhacdooyinka nolosha in la dejiyaa waxay u baahan tahay aqoon tiro badan leh waxay u baahan tahay qofku inuu wax badan walidalik baa ilaahay subxaana watacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay maxay waqul rabbi zidnii cilma xataa moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay wuxuu tilmaamaya waqul rabbi zidnii cilma ilaahay ou waxaad ii kordhisaa dheh aqoon ayaa la leeyay subxaana wa tacaala haddaan qadiyadda si kale u tilmaamo waxaan leenahay maxaa keena matalan shaab ama bacdi alikhwa intay xamaasadoodaan ama isku dayaan qiiro qaado inay isku dayaan inay mujtamaca wax ka bedelaan inuu dabeetana asalaka siyaasi uu galo ama asalaka aliqtisaadi uu galo ama mid jihaadiya uu galo dabeetana fashalku uu bato waxaa keena marka hore zaadka sharciga lagu gelaya u yaryahay marka hore ayaa waxaa loo bambaxayaa fitan aan la xambaari karin qofku inuu waxgalo isagoo aan zaadkeeda wadani waa naftiisuu dullaynaya fitankuna ma aha qofku markuu masaajidka iska fadhiyo cilmiga nadariga uu akrinayo waxay ugu muuqataa wax waliba inay fudud yihiin oo haddii malaa uun cid hollaysuun baa la waayey in lays yidhahdo malaa markiiba foodaa lagu qaadi lahaa xunbaa lala-yahay un cid waxaan isku dayde haddii la isku dayi lahaa galaba laguma looma seexdeen dadka runbaa masaajidka fadhiya ama dadka runbaa soo gaabinaya ama dadka runbaa noocan noqonaya aniga aragtidayda taas way ka gedisantahy way ka gedisantah qofku inta la imtixaamo inuu imtixaanka ka guulaystaa waa qadiyad aada u weyn sida daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam masalan labada xadiid ee bukhaari iyo muslimba ay warinayaan midna cabdillahi bni cumar ibn alkhaaab warinayo midna abu hurayra warinayo labadaasi xadiis ee saxiixeynka ku yaala laba qiso ayay sheegayaan laakiin waxaanu ka soo qaadanayaa uun maxalu shaahidka labada meeloodba alqisat lula waa maxay waa asxaab halaata ee godka qaarka u hoyday qisada labaadna waa sabcadii maalinta qiyaamaha dilliga ama hadhka alle subxaana watacaala siinaya labadaasi qiso ama labadaa xadiis ee kala nooca ah xadiidu sabca waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam toddoba qof oo maalinta qiyaamaha ee dadku cadceedda uu wada joogo hadh heli doona toddobadaasi waxaa ka mid ahaa buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam nin in adeertii doonay oo qurux badnayd oo in badan raadiceeyey oo ay diiday dabeetana ay iska tagtay kadibna inantii dhibaata qabsatoo abaar sanad abaareed uu haleelay sanad abaari markuu ku dhacay kadibna timi iyadoo wax weydiisanaysa waa gabadhii diiday isna markan adduunna wuu haystaa wuxuu siiyey siduu xadiidku tilmaamayo nabigu calayhi salaatu wasalaam sheegaya mia wa cishruuna dinaara mia wa cishriin dinaar yani yusaawi aktar min nisfi nisfi kilo min adahab ayuu ka qaalisan yahay boqol iyo labaatan dinaar halka dinaar waa four point twenty five grams haddaad ku dhufato waa wax nus kiilo ka badan nisfu kilo dahaba ayuu bixiyey inay inantaasi isu dhiigto dabeetana baahidiiba gabadhii ka xoog badatay oo way aqbashay laakiin haddana ilaahay bay dib u xasuusatay subxaana wa tacaala ee waxay tidhi ittaqi illaah waarnimo alla ka cabso oo khaatamkan ama gabadha tan bikradeeda ha ku jebinin waxaan alla ogolayn wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani ninkii markaas buu ilaahay xasuustay markuu alla xasuustayna wuu iskaga tegey gabadhiina wuu ka tegey boqol iyo labaatankii dinaar ee dahabka ahaana wuu uga tegay hadihi alqisa maxay ku saabsiisanta waxaa laga yaaba adigu inaad tidhaahdo oo ninkani waxan weyne uu sameeyey waa maxay gabadh buu yidhi aan kaa zinaysto dabeetana waxay tihi war doon zinada maad iska dayn dabeetana wuu iska tegey camal weyn miyuu kuula muuqda nin awalba wuxuu doonayay macsi ay ahayd oo zino raadinayay dabeetana zinadii markay gabadhi tihi war iska daana iskaga tegay waxaa laga yaabaa ninka shaabka inuu ula muuqato inaanu camal weyn oo sidaa agtaada ku buuranba inaanu hayn laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam camalkaasi wuxuu ka ratibay inuu ka mid yahay sabcada helaya yowma laa dilla ilaa dilla maalinta aan hoos jirin hooskaasi u alle subxaana watacaala siinaya yowma alqiyaama mooyaane aan hadh kala jiraynin toddobada hadh ka helayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay waayo waxaan leenahay wuxuu tilmaamaysaa daraf waaxida haddaynu ka eegno waa qof imtixaan usoo banbaxay oo dabeetana mawdic alfitna aw mawdic alibtilaa yimi dabeetana ibtilaa ka guulaystay ibtilaa ama imtixaan buu galay dabeetana imtixaankiibuu ka guulaystay xadiidka kale isna waa la mid asxaabi lgaar talaatadii reer banu israiil ama dadkii hore ka tirsanaa ee godka u hoyday ee dhaguxu kusoo dumay ee ilaahay baryey subxaana wa tacaala midi wuxuu alle ku baryayey inuu maxay aabbihii iyo hooyadii waalidkii inuu samafalo midna wuxuu ilaahay ku baryayey ajiir u shaqeeyey inuu wax badan wixiisii intuu u haye haye kobciyo u siiyey nin ka mida saddexdan nin wuxuu alle ku baryey subxaana wa tacaala markay ay ilaahay weydiisanayeen in godkan dhagaxu oo afka kaga daboolmayna alla ka fujiyo wuxuu idhi ilaahay subxaana wa tacaala camalkiisii weynaaye uu sheegaya waxay ahayd inuu imra'a daatu mansabin wa jamaal u yeedhay oo dabeetana uu ilaahay dartii uga tegey camalkaas buu alle ku baryey camalkaasi ayuu alle ku baryey saddex labada xadiis kan gabadha boqol iyo labaatanka dinaar siinayo aan filayo xadiisulgaarka inuu kiisa ahaa iyo xadiidu alaaa oo ahaa imraatun data nasabin wa jamaal xadiidu sabcaha oo kaasi ahaa waan isoo idaaray labada qisuune labada xadii labaduba bukhaari iyo muslim bay ku yaalin labada xadiida saxiixii waxa ay sheegayaan labaduba qisa waaxida qisadaas waxay tilmaamaysaa qof imtixaan ama ibtilaa ama fitna fitnatu nisa ku dhacay dabeetna ka guulaystay waxaan leenahay inaad imtixaan intaad u banbaxdo aad guulaysataa ma fududa qadiyad fudud maaha waa qadiyad ay ka guulaysan karaanoo keliye dad afraadi ama dad iimaan camiiqa leh ama dad caqiida saafiya wata dad suluuk islaamiya oo wanaagsan wata dad cilmi sharciya ama basiiro leh uu wax ku kala saari karo uu wax ku kala garan karo khata iyo gafka uu ku kala garan karo sax iyo qaladka uu ku kala saari karo laakiin qofku haddaanu intaa midna wadan waxaa dhacdo mujtamacaasi muddo markuu la dhaqmo masaajidkana in socodkiisa uu ku yaraado oo ku yidhaahdo xaggan wax ka soo wada dabeetana muddo markuu sii wadwadana maalinta dambe aad aragto isagoo jamcu dirqi uu ku yahay maalme kadibna laga yaabo macnaasi inuu noqdo ninkii aad ku ogeyday lahaa qadaaya siyaasa baa wax ka soo taraya ama lahaa qadaaya iqtisaad baa wax ka soo taraya ama kabaan ka soo taraya in la waayo muddo yar dabadeed bay u badanta sababta koowaad aan u tirinaya waxa weeyaan azaadi sharci uu marka hore haystaa yaraa midda labaad aan u tirinaya waxay tahay hadduu qofka yaraado xidhiidhka uu la leeyahay masjidka masjidku waa meesha uu qofka muslimkii ka qaato shixnadiisa iimaanka ah waa meesha uu kala kulmo nolosha markuu maanta o dhan soo musaawaleeyo soo wadwado waa meesha uu kala kulmo inuu iimaanka kala kulmo inuu caqiide ka qaato inuu cibaado ka kororsado in alimaanu yaziid wa yanqus haddaad joogto fi shaaric suuqa haddaad u badan tahay waa mawaadic shayaaiin iyo fitan iyo imtixaan iyo cid waliba joogto haddaad weydo markaa meeshaad daadka kasoo qaadan lahayd maalin walba waad sii nuqsaami un maalin walba waad sii gaaban un ilaa akhirka lagaa waayayo walidalika naseexadayda koowaad waxay tahay abnaa-i saxwa marka hore inaanay fitanka u bixin haddii aanay is ogeyn inay qaadi karayaan inaad ummad ugu yeedhin meel aanad ogeyn inay ka bixi karayaan inaad isku daydo markaaad kumalihi taa macnaheedu maaha halkan fadhfadhiya ee waxa weeyaan nolosha wax ka bedela laakiin nolosha saa wax kaga bedelaysaan waa inay noqotaa maxay inaad ku salayso aragtidaada kitaab iyo sunne aada u leedahay shareecada islaamigaa sida aad u fahmaysaa saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam siday u dhaqmi jireen sidaaad u garanaysaa inay noqoto mid aada u weyn markaad miqyaaska iska dareento baad nolosha kala jeexi kartaa oo weliba uu joogto yahay xidhiidhka aada la leedahay masaajidka xidhiidhka aada la leedahay masaajidku uu weliba uu joogto yahay waayo alinsaanu ibnu biati haddaad suuquunuu noqdo cidda aada la nooshahay wax badan maxo kama bedelaysa waxaad dhici doonta haddaad adigoo zaadkaagu yari aada gasho in la arko taajirka muslimka ah oo aan ka gedisnayn taajirka kale ee caadiga ah inaan faraq u dhaxayn karin ataajir almuslim wagayri laakiin taajirka muslimkii haddii uu sidii ugu dhaqmo ilaah iyo rasuulkiisu ay amreen muxuu xadiidkii sheegayay ataajir saduuq ama saadiq muxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu macooda yahay maxay dadkii fiicfiicnaa waayo imtixaan buu ku guulaystay tijaara waa nooc min alimtixaan suuqu tijaara intaad gasho adoo nadiifa oo xaaraan cunaynin oo ribo iska ilaalinaya oo aan xuma samaynaynin oo masaakiinta caawinaya oo kadaymaysan u naxariisanaya oo tijaarada sicirkeeda hoos u dhigaya oo dadka muslimiintaha kaalmaynaya oo dhaqaalahaguu noqonayo dhaqaalo muslimiinta waxtara inaad joogtaa wax fudud maaha waayo adduunku sidiisu alla wuxuu ku tilmaamaya maxay wainahu lixubi lkhayri lashadiid insaanku wuu jecel yihi bal e xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayey wa asaaliibta bini aadamku uu isu jeclaado ee uu saxaabada u tilmaamayay wuxuu lahaa maxay tahaadu tahaabo alhadiya shay maadi weeyaan haddana waxaa laga ratibay maxay alxub maxaa keenay waxaa la ogyahay insaankan qalbigiisa ama raadka ay ku leedahay taasiirka ay maadadu insaanka ku leedahay xataa walow kaan isagoo muslima taasiirka ay ku leedahay intuu leegyahay markaasuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadiyaadka bixiya waa isjeclaanaysaani idan maadadii caynkaa qofka agtiisa ku ahayd intuu dhex galo inuu dadka kale ka gedisnaada waxay u baahan tahay inuu zaad sharciyo badan wato waxay u baahan tahay inuu masaajidka xoog ugu xidhan yahay waxay u baahan tahay inuu garanayo waxa xalaasha iyo xaaraanta waxay kala yihin inaad wax beecdo oo wax gadid adigoo aan weligaaba kitaab ilbuyuuc u fadhiisan waa waxaad u liibta bale lama garanayo dee si aad u liibaani doonto lama garanayo luqmadaadu say xalaal u noqon doonto haddaanad kitaab ilbuyuuc ba eegin maca dalika aad doonayso inaad tijaara samayso oo suuqa wado oo wax kala socodsiiso tijaaradaadu adaa tukade eh tijaaradaadu wuxun bay lamid tahay tijaaradii ninka caadigii waday yani adun baa tukada ama cibaadadaadu badantay laakiin dhaqaalahagu kama weji gadisna wejigii suuqa yaalay idan waxaan idin leeyahay war noloshu waa imtixaan dhammaanteed ama mid iqtisaadiya ha noqoto ama mid siyaasiya ha noqoto ama mid jihaadi ha noqoto ama biduuni saad sharci haddaanu jirin oo rasmiyi waxa hubaala akhtaada iyo gafafka iyo kufka iyo dhaca iyo burburku inuu tiro badanayo waana waxa maanta saxwa alislaamiya gaar ahaan shabaabka xamaasaadka ay ku wadaan waa waxyaabaha ka dhasha inta ugu badan leh fi lcaalami kulli ma aha fi somaal keliya waa fi lcaalami kulli idan xamaasadu ma aha dacwatu qaada ee waxa ah rasiidi cilmiya ayaa ah ka qaada ashay thani aan rabo inaan ka hadlaa wuxuu yahay waa wuduuxi lhadaf casrigan dambe muslimiintii waa laga xoog batay markii laga xoog batay waxay noqdeen ducafa ama masaakiin caalamka aan waxba ku haysanin cid kale ay ka taliso taasi waxay abuurtay dadkoodii ducaadda ahaa ama dadka diinta ugu yeedhayay inta badan inay ka dhaqaaqeen munalaq odhanaya maxay الرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والخلافة الإسلامية وكذا وكذا ضدك وحي أبلان قادين يبوها كوادي ضدك اللي وقيا لي وحويا مية قاتشي سنتي هذا السلام كقادتان بلا درقية ما حايدا نستمى ظلم تربض لك هذا السلام كقادتان بعدالة اللي قادية مقالة إذا كانت هذا السلام كقادتان بحوق بدنانتان هدف كان دمانتي محوكو كوبية وهدف دنوية لكن وحن لا يوا على غير طريقة الأنبياء حقيقة وطن ambiyadu waxay dadka ugu yeedhi jireen muxuu yahay ama hadafka koowaad ee ambiyadu ay dadka ugu dhawaaqi jireen muxuu yahay wuxuu ahaa maxay ibtigaau ridwan illah iyo alfawsu biljanna iyo annajaatu min annaar kaasbo dadka waxaa loogu yeedhi jiray jannaa helaysaan waxaa loogu yeedhi jiray cadaab baa ka badbaadaysaa waxaa loogu yeedhi jiray ilaahay mardaadkiisaa gaadhaysaan haddaan si kale u dhigo waxaa jira fi culuum alidaara waxay yidhaahdaan alahdaaf alistraatiijiya iyo alahdaaf altaktikiya cindahum yani waa kalimaat ay ku isticmaalaan ahdaaf istraatiijiya waxay yidhahdaan waa hadafka aan marnaba laga weecan karin ee ummaddu ay tahay inay u socoto ahdaafka taktikigana waxay yidhahdaan waa ahdaaf marxaliya ama ahdaaf yani qasiirat alamada ama waktigeedu uu kooban yahay isna badbedeli karta laakiin qadiyadda tan anigu waxaan ka taagnay ama waxaan leenahay waxa badan masalan xadiidku jaabir ibni cabdillahi alansaariy baycat alcaqaba athaniya xadiidkii ku saabsisnaa xadiidku wuxuu ku yaalaa musnadu imaamu axmed biisnaadin xasan mustadriku alxaakim na wuu ku soo aroray imaam dahabina wuu waafaqaya ibnu kasiirna fii siiratihi wuu ku tasxiixinaya inkastoo alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah llah uu ku tilmaamayo in ibnu zubayr tadliiskiisu uu ku jiro oo cancaneeyey laakiin haddana uu sheegayo malaa likatrati turuqihi buu ibnu katiir u taxsiiniyey ayuu ku tilmaamaya calaa kulli xaal xadiidku culamadu waa xujogal bay ku tilmaamaya xadiidkaasi jaabir ibnu cabdillahi alansaari waxa uu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagula beectamayay buu leeyay mubaayaca cala samci wataaca fi nashaati walkasal wanafaqa fi lcusri walyusr wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kula beectamaya kuwa kan wacala alamri bilmacruufi wannahyi cani lmunkar waan taquluu fi llahi laa takhaafuuna fi llahi lawmata laa'im markuu weedhahaasi nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wacala an tansuruunii fatamnacuunanii wuxuu nabigu yidhi waxaan kaloo waxaan idinku yaboohayaa inaa si kasta i aqbashaan waxaan idin faroo dhan inaa fulisaan inay ii gargaartaan markaan idiin imaado oo iga celisaan waxa abnaadiin iyo aswaajiina a ka celisaan muxuu abaalgud nabigu uga dhigay calayhi salaatu wasalaam miyuu ku yidhi markaa intaas samaysaan dawlad weyn ayaynu madiine ku helaynaa maya makuu yidhi waxay helaysaan rafaahiya iqtisaadiya markaa intaan heshaan waa maya wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam walakum ljanna idaa facaltum dalik lakum ljanna wuxuu nabigu u yaboohayaa calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii oo u leeyahay sidan haddaa yeeshaan janna ayaa helaysaan isla xadiidka musnadu imaamu axmed ku soo arooro isnaadkiisu xasan yahay waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya yani jaabir ibnu cabdillaahi laftiisa ayaa wuxuu leeyay wuxuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam maka joogay toban sannadood isagoo cukaad iyo majina iyo dhulkaasi wareegaya fi lmawaasim oo kule dadka man yu'wiinii man yansurunii xataa ubaliga risaalata rabbii walahu ljanna waar yaa ii gargaaraya buu nabigu laha alayhi salaatu wasalaam yaa ii hiilinaya aan ilaahay risaaladiisa dadka gaadhsiiyey oo abaalmarkiisu uu noqdaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aljanna idan waxayn leenahay haddaad dadka marka hore ku tacbi'ayso oo aad ku kiciso alahdaaf isuqra oo ah almujtamac alislaami in la helo ama khilaafa araashida in la helo laakiin la gaadhi waayo ama imtixaanaadku ay tiro bataan maxaa dadka ku dhacaya waxaa ku dhacaya alyasu walqunuud ila wixii waaye waxaad tidhi hadday islaamka qaataana saa yeeshaana saa yeesha waxba lasoo helaya wixii markay hore u gaadhi kari waayaan waxaa dhacaya in ya-si iyo ixbaat iyo qunuud iyo futuur iyo daal tiro badan laynu dhaco dadku inay aada u daalaan in qofku markaa u tira wallahi waxaan la sheegay cidiba gaadhiba mayse caruurtaada raaca iyo reerkaada ama la arko dadkii shalayta wada xamaasadaysnaa ama kooxihii jamaaciga ahaa ama wada socday oo barito aan cid buurani ka wada socda nin waliba tiisa u iska raacanayo waayo mar iyo laba inta la isku dayay ayaa la arkay meeshii aan waxba kasoo naasacadayn laakiin haddaad marka hore dadka ku tarbiyayn lahayd oo tarbiyada dhabti aad siin lahayd ay ahaan lahayd janno in la helayo asalku uu kaa noqon lahaa haddii la helo khilaafadan islaamiya waxaan la sheegaya fabiha wa nicmat haddii la waayona fabiha wa nicmat waayo qof kasta oo muslima marnaba camalkiisu ma lumo ilaahay baa ballan qaaday yawma alqiyaama inuu qof waliba leeyahay waman yacmal mihqaala daratin min khayrin yani qofka sameeya intaa in leega khayra ama shar ah wuu helayaabaa la yidhi saasi daraaddeed qofku ma daalayo haddii lagu yidhahdo dawlad baa lasoo helaya dawladdii weyda de waad xiiqaysaa waayo wixii aad raadcaynaysaa la waayey laakiin haddii lagu yidhahdo jannaa lasoo helaya oo la hubana in la helayo daali maysid sawaan inaad gaadho wixii aad doonaysay ama iqtisaadaada ama dawladaada ama wax kala ahaadee ma daalaysid waayo janna kaa horeysa waxaad dareensan tahay mawducu sawt inuu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inay ka khayr badan tahay maxay addunya wamaa fiiha ama ragcatay alfajri inay ka khayr badan yihiin maxay maa talacat calayhi shams cadhadda waxay usoo baxda o dhan saasi daraaddeed qofka muslimka ahi ma daalo ma noogo ya-siga ma yaqaano qunuudkuma dhici karo futuurka ma yaqaano wuu hore u soconaya waxaan leenahay haddii ahdaaftan suquraaga aan sheegayaa ma in iyaga laga boodaabayo wax la raadceeyo maaha may weyi laakiin maaha baan leenahay usuusha koowaad ee dadka lagu tarbiyeeyo maankooda la dejiyo usuusha koowaad waa inay noqotaa walakum uljanna kuwa kanina waa inay noqdaan ziyaada war saxaabada waxay ahaayeen kuwo haddii waxaanay raadinayaan adduunka lagu helo ragga badh wuu barwaaqaysta ragga badhna iyadoan waxba la helin bay shahaado qaateen matalan zubayr ibnu alcawaam iyo haddaynu isdhinac dhigno muscab ibnu cumayr waa laba saxaabi muscab ibnu cumayr ghaswatu uxud ayuu shahaada ku qaatay maxaa ku dhacay markii la rabay xabaasha lagu rido waa ku lahaa saxaabigu haddii aanu xagga sare go-a ka saarana cagaha muuqanayay haddaanu inta dambe ka saarana madaxaa muuqanayay idkhir baa loo raadiyaa la yidhi o maxay inta go-ya xagga sare laga saaray cagaha loogu qariyay zubayr bnu cawaan maalintuu dhimanayeyna alf alf buu ka dhintay milyaneer milyaneer buu ahaa maalintuu dhimanayay laakiin wuxuu dareensanaa ra'yiga odhanaya maxay waxaa naga mida mina mid samaradiisii dunida loogu soo qadimay oo midhihii wixii uu shaqaystay ajarkoodii qayb ka mida dunida lagu siiyey waxaa kaloo naga mida buu yidhi mid aan waxba ka dhadhamin oo aakhira ilaahay ugu wada kaydiyey oo wixiisiyo dhammaan waxba ka lumin ee meel loogu kaydiye helaya idan waxaan leenahay hadafu suqraa in la helaa asaaliib iyo asbaab ayay u baahan tahay mid waa mujtamac ayuu ku xidhan yahay midna wuxuu ku xidhan yahay qofka daaciga ah qofka daacigaa usuluubkiisu inuu sax yahay waa dhici kartaa oo mujtamacuu yahay ka dhagaa adag leh waxaa kaloo dhici karaa cagsiga mujtamacu inaanu saaba u dhaga adkayne qofka daacigaa usluubkiisu inuu maxay makhluuq yahay o aanu fiicnayn hadduu kaasi jiro wuxuu u baahnaa muraajaca iyo dariiqu haye inuu naqdi dib ugu noqdo iyo inuu isxisaabiyo isagu way dhici kartaaba in leenahay cagsiguna waddadaad haysaa inay sax tahayba laakiin dad habaarqaba haddii lagugu soo beego khilaafa meed ka helaysaa maya walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu maaja uu warinaya albaanina saxiixada uu kusoo aroorinayo wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yajiu nabiyu wamacahu rajulaan wayajiu nabiy wamacahu halaata waaktar min dalika waaqal qiyaama waxaa iman doona buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nebi maciisa ay la socdaan laba nin waxaa iman doona nebi maciisa ay la socdaan saddex nin waxaa iman doona nebi ka yar ay la socoto iyo nebi ka badan ay la socoto ambiyadan ma uslubkooda qaldanaa xaasha waxay ahaayeen dad waxyi ku soo degayo oo wixii u alla faray fulinaya oo dariiq saxa haya laakiin mujtamaca habaar qabay la kulmeen mujtamaca ahaa mid inkaar qaba walidalik baa mujtamaca kani noqon waayey mid ambiyadii wax ka qaata dabeetana waxaa imanayaa la yidhi nebi qof qura wata ama laba wata ama saddex wata laakiin nebiga waxba isaga kama khasaarin wuxuu shaqaysanayo o dhan wuu helaya mana ka daalina sidiibuu dacwadiisa u waday qiyaama ayaa kuu markhaatiya marka la yidhahdana wuxuu qabsan doonaa ummadda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam saa awgeed waxaa tilmaamayaa leeyahay waxaynu u baahan nahay zaadkeena sharciga inuu bato ko waxaynu u baahan nahay mawaadic alfitan ama alibtilaaat waxaynan qaadi karin inaynan isu xambaarin waxaynu u baahannahay saddex ahdaafta aynu dadka ku tarbiyeynayno inay noqoto ahdaaf aada u cadcad oo kuwa ugu waaweyn ay yihiin kuwii uu alle subxaana watacaala qur-aanka inta badan kusoo celceliyey ama nebigu calayhi salaatu wasalaam inta badan uu saxaabadiisii kibaarka ahayd ku tarbiyeeyey intaa kadib waxaynu leenahay waxaa dhici karta mujtamac kasta oo muslima wuxuu u baahan yahay wax wada qabsi aljamaaca wasunna in dadka muslimiinta ay urursanaadaan inuu tacaawunkoodu tiro bato ilaahay baa wuxuu leeyahy maxay watacaawanu cala albiri wataqwa ama xadiidu lmutayibiin xadiidkii albani saxiixada kusoo saaray ee sheegayay nabigu calayhi salaatu wasalaam xilkii inuu la galay qoladaasi ee lahaa haddii yani wuxuu tilmaamaya un xadiidku in xilkii uu jiri karo waxaan leenahay maxaa urursanida looga baahan yahay waa masala runtii waktiyadan dambe markuu dadku wuxuu filaya arki kari waayey murankeedu iska tiro batay laakiin anigu si kaloo fudud baan rabaa inaan u dhigo waxaan rabaa inaan u dhigo si ah waxaan organizationka la yidhaahda muxuu qabtaa maxaa bini aadamku u samaystaa fanul idaara muxuu yihi bini aadamku inuu idaarada wax tarto waa laisku wada waafaqsanya alfawda laa laa tanfac fawdadu meel la wax kama tarto waxay fawda dhistay lama hayo inuu qofku camal fardiya sameeyo midho way dhali kartaa laakiin inuu camal jamaaciya sameeyaaba kasii midho dhal fiican walidalik waxay yidhahdeen culamaa lidaara waxa ay tartaa urursanidu maxay dhowr shay bay tartaa litajmiic alaaraai walkhibraat ayay tartaa ummadda muslimka ama dadka ururaya inay isu geeyaan tajaaribtoodii iyo khibraadkoodii iyo aaraadoodi waxay tartaa in la helo litawsiici alquwa waalkhibra acmaasha la qabanayo in qof waliba waxa uu khibrad u leeyahay ama uu awoodi karo wa kullun muyasar lima khuliq qof kastoo bini aadami wuxuu ku fiican yaha jira wuxuu ku fiican yaha in lagaga faa'iideyn karo waxay tartaa lixusni alistifaada min alwaqt in dadku waktiga ay haystaan si fiican ay uga faa'iideeyaan oo camal labaatan qof ay wadaan oo isku nooca waxaa laga yaaba in qof quri ka kafayn lahaa hadday muwaafaqa ka dhexayso labaatan camal ay wada wadeen mid waliba uu keligii la waday waxaa laga yaabi lahaa camalkaasi inuu hal qof oo quri ka kafayn lahaa sagaal iyo tobanka kalena ay juhdigooda wax kale oo waxtara inay ugu bixin lahaayeen waxaan leenahay waxay u baahan tahay ummadda muslimiinta in camalkeedu uu noqdo dad ta'aaluf iyo walaalnimo iyo u ka dhexeeya dad tadaaburka iyo taxaasudka iyo tafaruqa iyo waxa ka ka fogaada dad firiirsanidu waa ceeb firiirsanidu waa ceeb nolosha firiirsani meelay wax ka tartaa ma jirto waa ceeb weliba aada u liidata oo aan ahayn simada lagu yaqaano qofka muslimkaa furqadu kama mid aha dadka muslimiinta furqada lagu yaqaano waxa weeye ama simada lagu yaqaano waa aljamaaca waa inay dad urursan yihiin dad wax wada qaban kara inay yihiin dad ahdaaf midaysan oo janno wada raadinaya inay yihiin dad alle qura subxaana watacaala wada caabudaya inay yihiin dad kitaab iyo sunno qura wada raacaya inay yihiin dad ariiq qura ay wada raacaan oo saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo taabiciintii iyo dadkii alquruun almufadala ariiqay mareen dad wada maraya inay yihiin idan inuu dhaco taxazuba watacasuba wamashakala waa mushkilad waxay naseexadeeda tan tilmaamaysa haddii la rabo camalka islaamiga inuu si fiican u fulo inay dadka muslimiinta isku dayaan in badan inay urursanaan karaan waxay u baahan yihiin in badan inay ku urursanaan karaan weliba dadkooda ahlulcilmiga ah waayo hore halkan waxaan uga tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisu inay ka gedisnayd qiyaadada basharka kale sababtuna ay ahayd baynu leenahay liculuwi manzilati intuu ka koreeyey saxaabadaa waxay ka weyneyd baynu leenahay cid kastoo qaa'idiintay ka korayso ciday hogaaminayso walidalik buu maxbuub ka ahaa cinda asaxaaba mid aada loo jecelyahy awaamirtiisoo dhan la fulinayo iyadoo mararka qaarkood muxaawaraad yaryar ay dhex marayeen ama masaa'ilka qaarkood ay la niqaashayeen haddana haddii qiyaado cilmiya oo kabiira la waayo waxay ahayd muasasaad cilmiya in la helo ama in la helo nidaam muasasiyo dadka muslimiinta ay ku dhaqmi karaan oo ah wixii wax qaban kara inay awoodooda ururin karaan oo masaajidkan haddii la yidhahdo camal islaamiya laga qabta ama masaajidkani ha dhisnaado haddii la yidhaahdo kama maarmo imaam iyo muadin iyo cid fiiqfiiqda ama hagaajisa ama ka shaqaysa ama u gacan baxsan kama maarmo haddii la yidhaha muslimkaa dhexa u ahaado ninba saacaddu soo galaa buu fiiqi doonaa ama kolba kii la helaabaa tukan doone waa fawda un waxba kordhin mayso fawda markaa nolosha waxba kama tarto laakiin waxa nolosha wax ka taro wax badan koriya inay dadku urursanaadaan waxaan filayaa waxa iska dhadhow waktigii salaada walidalika ma jecli inaan hadalkaba idinku badiyo maadaama aan idhi waxayga aan maa caawa sheegaya waa iska nasaaix kooban nasaaixda kooban aan tilmaamayaan waxay tahay haddaan iyadoo duuduuban marka la sheego inaa cilmiga si fiican u barataan oo afar kitaab nusuustooda intaa si daahiriya u eryateen fiqi daahiriya inaydan qaadanin inaa si diibliya camiiqa wax u fahamtaan oo ay isku daydaan inay xambaartaan shareecada islaamiga ka labaad mawaadic alibtilaa inaydan u bixin idinkoo aan zidanin daatkii aad kaga guulaysan lahaydeen ka saddexaad oo ah dadka ahdaaftaa ku tarbiyeynaysaan inay noqoto ahdaaftuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tarbiyeynayey ee keensanaya inaan cidiba daalin in haddii la jabay iyo haddii la guulaystaba dadku ay sii jeedayaan inaanu qofku camalkan dunawigaa hadduu helo inuu u arkayo inunay tahay midhihiisii qayb ka midunoo lasoo dedejiyey hadduu hore u arki kari waayana inay u tahay in wax aakhiro baaqi ugu ah waxba aanay ka lumin in dadka muslimiinta ay walaala ahaadaan oo midaysnaadaan oo ay iska daayaan waxaan furqada iyo waxaan keenaya waxyaabaha walaalnimada badan keenana waxaa ka mid ah inay dadka muslimiinta isu furaadaan aqoonta sharciga ay kala qaataan isdhegaystaan nasaaixda midba walaalkiisa kale uu ka qaato aanu qof waliba qoqobad intuu isku xidho aanu ka dhigin waxyigu inuu intoodana usoo degay inta kalena waxay akrinayaan wax kale inay tahay markaas laakiin uu u arko dadka muslimiinta in waxyigu ka dhexeeyo alkitaabu wasunna iyo sidii ay ugu dhaqmeen fahamkii ay la yimaadeen saxaabadii iyo quruuntii fiicnayd inuu ugu dhaqmo inuu deeqo wixii kuwaa deeqay iyagoo masaa'il badan oo cilmiya ama masaa'il badan oo camaliya ku ra'yi kala gedisan ayay haddana ahaayeen dad walaala ah oo wada socdo oo waxqabad ka wada dhexeeyo oo dhan qura u wada jeeda oo muslimiina oo aan tadaabur iyo tashaaxun iyo wax kale toon aanay ka dhexaynin in acmaasha islaamiga fawdawanimada laga saaro oo ay noqoto acmaal dadka muslimiinta ay isku gargaarsadaan qofba ka kale wuxuu dheeriya uu tari karo waxna la wada qaban karo wallahu aclam wabilahi tawfiiq